cali guudlaawe oo ah madaxweynaha maamulka la magacaabaa hirshabeelle ayaa hilkaqaadis ku sameeyey wasiiru dowlayaal ka tirsan wasaaradda amniga iyo dastuurka ee maamulkaas warqad ka soo baxday maamulkaasi oo uu ku saxiixan yahay cali guudlaawe ayaa looga hadlay waxaana lagu xusay magacyadooda iyo jagooyinka ay hayeen labada wasiiru dowle ee xilkaqaadista lagu sameeyey ayaa kale ah saadax umar cabdulle oo ahaa wasiiru dowlaha dastuurka iyo maamulkaasi ee la magacbaa hirshabeelle iyo abdiraxiin maxamuud axmed xooshow oo ahaa wasiiru dowlaha amniga ee maamulkaas dhanka kale wasiiru dowlaha ee hilkaqaadista lagu sameeyey ayaa sheegay in hilkaqaadista ka soo baxday maamulkaasi ka hor uu iska casilay xilka waxa uuna sheegay sababta uu ku keenay arrintan xilkaas wahay muddo badanaan soo hay marka aniga anaa waxaa go-aansaday inaan iska casilo xilkaas marka xilka anaa iska casila maayne xilka marka aan aan aan iska casilay oo warqadayda ay arkeen kadib aa madaxweynuhuna warqadiisa qorqortay marka sidaad u aragta baraha bulshada waxaan ku arkaa asigoo dhaha xilkan ka qaaday sababo badan oo iskaashaday awgood iyo go-aan aniga iyo gaar ah ayaan u go-aansaday inaan xilkaas isaga tago marka haddii dee wadatashi uusan jirin oo talawadaad uusan jirin oo shacab iyo mas-uul cid war laga mar laha aanay jirin aniga waxaan go-aansaday inaan aanan markhaati kasii ahaanin wax aanan tala ku lahayn xilka qaadista mas-uuliyiintan ayaa imaanaysa kadib markii maamulkaasi laga qabsaday deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana looga dilay askar badan amniga deegaanada uu ka arrimiyo maamulkan uu faraha ka sii baxay